أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgallada la beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya in ka badan soddon qof ayaa dhintay kadib markii uu ku soo dumay dhismo ka socday deegaan ka tirsan ismaamulka amxaarada ee waqooyiga etoobiya ardayda mid ka mid ah madaarista degmada buuqable ee wilaayada hiiraan ayaa sameeyey bandhiga cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ku barteen madrasada wilaayada gado ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta haweenka daaciyaadka ee wax ka barta macadka khadiija binti khuweylid ee wilaayada bokool ayaa soo bandhigay aqoontooda diineed muddadii ay halkaas wax ku baranayeen xaflad ballaaran oo lagu soo bandhigay dufcadii labaad arday ka qalinjabisay rowdada alakmal ayaa lagu qabtay deegaanka barbaare ee hoostaga degmada qasax dheere ee wilaayada baay
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna howlgallada la beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya aan ku horumarno wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayadaasi waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ay ku leeyihiin degmada buurhakabo waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaasi isla wilaayada baay howlgal qarax ah ayaa waxay ciidamada mujaahidiinta xalay ka fuliyeen saldhigga booliska ridada degmada bardaale hal askari oo murtad ah ayaa ku dhaawacmay kaasoo dhaawiciisu yahay mid garaab ah dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaallo culus u qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta ee ku yaala degmada qoryooley ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose in ka badan soddon qof ayaa dhintay kadib markii uu ku soo dumay dhismo ka socday deegaan ka tirsan ismaamulka maxaarada ee waqooyiga etoobiya faafahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhacdo shil ah oo laba maalin ka hor ka dhacday mandiqada shewa ee dhacda ismaamulka amxaarada ee dalka itoobiya dhacdadan ayaa si gaara looga soo calaamadeeyey goob kiniisad laga dhisayo oo ku taala magaalada minjar shankura ee dhacda waqooyiga mandiqada shewa ee gobolka amxaarada waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan soddon qof oo amxaaro ah maamulka mandiqada oo ka hadlay dhacdadan ayaa sheegay inay suurtagal tahay in khasaaraha dhimasho uu intaasi ka bato maadaama la sheegay in qaar ka mid ah dadka dhaawacyada ah ay xaaladoodu aad u liidato xafiiska ciidanka booliska itoobiya ee degmada minjar shinkora ayaa war uu soo saaray ku sheegay in shilku si gaar ah uga dhacay dhismaha kiniisad lagu magacaabo ariirtii maryam dadka soddonka xubnood kor u dhaafaya ayuu xusay inay dhinteen markii uu ku soo dumay tiir alwaax ka samaysan oo ay dadku ku badnaayeen waa mid ka mid ah dhacdooyinka shilalka ah ee laga soo tebiyo etoobiya si gaar ah ismaamulka amxaarada ee dhaca waqooyiga waddankaasi ardayda mid ka mid ah madaarista degmada buuqable ee wilaayada hiiraan ayaa sameeyey bandhiga cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ku barteen madrasada walaakiin xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinaya
halkan waa madarasada rawdatul abraar ee degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga hiiraan madarasadan waxaa dhigtaa arday da-yar oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo ku dhowaad gaaraya laba boqol oo arday qaarkood qaarkood waxay bartaan akhriska iyo qoraalka halka qaarna ay ka gudbeen oo ay bartaan qur-aanka kariimka rawdatul abraar waxay ka mid tahay madaarista muuqda ee ka furan degmada buqa qable waxayna furan tahay ku dhowaad laba sano waxaa rawdatul abraar hadda ka qalinjibiyey saddex dufcadood kuwaasoo la siiyey shahaadooyin qaali ah iyo abaalmarino kala duwan shahaadooyinkaasi waxay muujinayeen in ardaydan ay ka gudbeen akhriska iyo qorista maamulaha madarasada rawdatul abraar oo aan kula kulmay gudaha madarasada xilli duruusta ardayda ay socotay ayaa sharaxaad ka bixinaya aas-aaskii madarasada dufcaadkii ka baxay iyo arrimo kale
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aada ugu faraxsanahay idaacatul andalus oo maanta nagu soo booqatay rawdat al abraar insha allahu tacaala rawdada waxay furan tahay muddo ku dhow laba sano fusuusheeda waa shan fasal fusuusha marka waxaa iskugu jiraan saddex fasal oo hadda dhameysay alqiraa walkitaaba fasal hore u dhameeyey sanadkii hore iyo kuwa mar dhow aan uqabanaan u qabanay xaflad oo aan siinay shahaadooyin marka ardaydaas markii lagu daro waa sagaashan iyo dhowr arday waayo marka waxaa la siiyey shahaado oo cadaynaysa in qofkan alqiraa walkitaaba uu soo bartay marka waxaa jira laba fasal oo hadda cusub iyan insha allah mar dhow inay soo baxaan ayaan rajeynayna insha allah ardayda marka guud ahaan rawdada waa boqol iyo afartan arday ee walow ay hadda maalmaha wax kusoo siyaadeen marka ardaydeeda waxaa la baraa kow alqiraa walkitaaba oo markay rawdada imaadaan waxaa la baraa adkaarta waxaa kaloo la baraa towxiidka siirada xilligii aan booqanaya rawdada waxay ardaydu ahaayeen kuwa qaadanaya duruus kala duwan oo ay madarasada ku qaataan waxaana xusid mudan in dhammaan macalimiinta wax ka dhiga rawdatul abraar ay gabdha yihiin islamarkaana ay ku dadaalayaan inay soo saaraan jiil waxbartay mustaqbalka kana dhisan dhinac weliba maclumaadkana aada bay u dadaalayaan oo rawdada waqtigii lasoo galo hadda hal saac oo kale ayaa lasoo galayaa waxaa cunugii la daynaya saddex saac afar saac soo galaya lix saac la daynaya galabtan bacda casri ilaa kow iyo toban saac bar ay ku jirayaan marka maclumaadkan aada bay u dadaalayaan ilaahay kheyr ha siiyo waxaa yeelay waa dad maxaa iyagoo gurigooda ku mashquulsan haddana maca daalika shaqadii looga loo dirayna sidii ugu habboonad uga soo baxayo marka waa maclumaad aan aada ugu kalsoonahay oo ardayda aan ugu ammaano qabno oo aada ugu dadaalaya ilaahay waxaan leenahay jannatul firdows lacala abaalkooda allah ka dhiga abaalkooda ma gudi karno insha allahu tacaala sidaas ayaan leeyahay qaar ka mida ardayda aad ayay u da'yar yihiin haddii sabuuradda wax loogu qarana way akhrin karaan oo akhriska iyo fartaba aad ayaa looga dhisay waa kuwan qaar ka mida ardaydaas oo soo bandhigaya qayb ka mida duruustii ay qaateen
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إلى السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإلى الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإلى البحار فجرت waa markii iigu horreysay ee aan booqasho ku taga madarasada rawdatul abraar ee degmada buqa qable iyo si guud wilaayada islaamiga ee hiiraan xasan cabdiraxmaan abu xasaan idaacadda islaamiga andalus degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan wilaayada gedo ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta xasaam carafaat ayaa inoo sii ambaqaadaya axmed aadan axmed waa askari toobadkeen oo ka tirsanaa maleeshaadka murtadiinta waxauna ka yimaaday degmada ceelwaaq ee wilaayada islaamiga gedo askarigan ayaa waxauu si gaara uga tirsanaa maleeshaadka maamulka gaalaraaca ee jubbaland isagoona murtadiinta la shaqeynaya muddo saddex sano ah markii toobadda loo qabtay kadib ayaa waxay idaacadda islaamiga andalus waraysi la yeelatay askarigan toobadkeenka ee lagu soo bandhigay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gedo waxa uuna ka warramay maraaxisha uu soo maray inta uu ka tirsanaa murtadiinta iyo caqabadihii uu la kulmay magacayga waa saddexan axmed aadan axmed baa lidhahaa waxaan ka imaaday degmada caalwaaq meesha ayadan tababarka ku qaatay degmada caalcadaana ku suganaha qalad baan ku galay marka horeba ee haddana waa ilaahay unbaa iga soo hanuuniyo iga soo bixiyey saddex sano ayaan ka tirsanaa ciidanka militariga ka tirsanaa ciidamada daraawiishta oo jubbaland aan ka tirsanaa oo militariga ah taliyayga taliyagaraara waa mushaar la-aan baa iska jirtay raashin la-aan baa iska jirtay dad oo rafaahsan baan helnay shaqooyinka aan qaban jiray way adkaayeen sidii oo soo joodka camal oo waardiyaha sida camal roondooyinka way dhibanaay caqabad meesha ayada ka jirta darteed baan meesha ugusoo aan ugu soo tagay waxaana ka mid ahaa sidii oo mushaar la-aantaas gaajada waa ka mid ahayd ciidanka saad la-aanne waxaa ka mid ahaa ciidankii inay macnaha baadi ku sugan yihiin oo dad maaragtay jaahiliin caadi ayba yihiin oo dad dhunsanba ay yihiin diinna ay u shaqeynayn dalna ay u shaqeynayn darteed baan ugu soo baxa dhibaatooyinka aada ila yaabay waxaa ka mid ahaa nin gaari indha tareeya u wata baa nin wuxuu yidhi ha istaarnaada gaarigaas ilaa aada lacag iga siisa walaaw lacag maha musaafar baanahay magaalada gala magaalada ma gelaysad gaariga ha istaarnaada mana damani kartid bartas ka fariisa wax kala dambeyn iyo wax maamul iyo midna malahan xaaladahaasaan kala soo kulmo baaqa aan u jeedana waxaawaaye sidii aniga usoo go-aan qaatin ay ugu soo go-aan qaataan meeshaas oo ay ugu soo tagaan dantooda ay gartaan intay isbaara iyo wax dhigan lahaayeen ama ay nolol kale ku noolaan lahaayeen ama noloshaas ay ku noolaan lahaayeen dadkan say u noolyihiin inay ku noolaadaan oo issoo dhiibaan oy dalkooda iska joogaan xorriyad ku joogaan intaasaan baaq ugu dari lahaa wilaayada islaamiga godob waxaa si istabajooga u soo gaaraya askarta toobadkeenayaasha ee ka soo baxaya safka murtadiinta iskuna soo dhibaya mujaahidiinta haweenka daaciyaadka ah ee wax ka barta macadka khadiija binti khuweelid ee wilaayada bakoola ayaa soo bandhigay aqoontooda diineed muddadii halkaas wax ku baranayeena warkaas waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqadi maxamed ah
كذا وقد هدتني قائما أو بعد أن هدتني تبسما أزيد مر باثنين أو ثلاثة مشهور مر فوق ما ثلاثة waxa uu ahaa bandhig cilmiyaad cajiib ah oo ay sameeyeen ardayda wax ka barata machadka khadiija binti khuweylid ee deegaanka yowkoyow ee wilaayada abakool kadib muddo laba sano ah oo ay soo socotay waxbarashadooda munaasabadii bandhiga ay ku sameynayeen waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay maktabka dacwada wilaayada iyo waxgaradka deegaanka gabdhaha muslimaadka ayaana ugu horeyn goobta ka sameeyey bandhig cilmiyeed ay si weyn ugu riyaaqeen kasoo qaybgalayaasha أيها الأحبة لا يخفى عليكم أن معهد خديجة بنت خويلد مما بلغ ما بلغ إلا بهمم أساتذته وإخلاصهم في التعليم والتربية فالشكر كل الشكر لهم ثم نشكر جموع الحاضرين والضيوف الكرام الذين جاءوا ليشاركوا فرحتنا ويؤكدوا مكانة معهدنا العزيز ثم نشكر والدينا لا ننسى دور آبائنا وأمهاتنا الذين ساعدونا في التعليم وشجعونا على طلب العلم وساروا لراحتنا ثم نشكر حركة الشباب المجاهدين بتفكيرها السليم واتجاه تعليمها وتربيتها ببنات المسلمين وإعدادها ل- للمعاهد الإسلامية بين قبائل المسلمين لنشر علوم الشريعة المهجورة عند كثير من المسلمين ونقول لكم جزاكم الله خير الجزاء إن الله له لعن لعنة الكافرين قال له وعدا داري لهم يوسي سعيرا نار راس خالدين حالي كوارين فيها نار تلهدي أبدا ولشو لا يجدون مهلعان وليا لولي ولا نصيرا لنقرقرا يوم ما لن تقلب لقد قد يا وجوه وجالته في النار نار تلهدي قد قد يوم يقولون مي براينا يا ليتنا شلايتنا أضعنا الله لا ضينيد وأضعنا الرسول رسولك ضينيد وقالوا مي براينا ربنا يا ربنا ربانو إنا ونضعنا عضين سادتنا مضحيالكان وكبراءنا عمدان فأضلونا ندمي السبيل وده باب التيمم أن إمران بن حسين رضي الله عنه مالك ران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان رأى أرجي رجلا قف معتزلا قدر ذي لم يسلم نتكذان في القوم ذاته فقال ما يبر يا فلان ويقول ما مناك ما يقرب أن تصلي أن تدل تكت في القوم ذاته فقال ما يبر يا رسول الله لا يا رسول شيخ أصابني يا سيدي جنابة جنابة ولا ما بين ما يسد فقال ما يبر عليك لازم بالسعيد يا رات فإنه يا سيد يكفيك كيفل ما هو الإعراب؟ الإعراب هو تغيير آخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا اعرب هذا المثالين جاء زيد جاء الفتى جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره جاء الفتى جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الفتى فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف لا تقبل الحركة لذاتها اعرب جاء غلامي جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب غلامي فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبلها المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسب لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها غلامي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر ugu dambeyn waxaa kelimad dardaaran oo qiimo badan madasha ka jeediyey malaaq suubow afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada abakool
mayse gaar ahaan adan dhowaye dadkii odaytooyninka koy walaayadii sare iyo nay muddi hoose si gaar ahaan adaha siin dhowayan hadhowaada sanelna gacmo furin haka dhowaada oo walaalnimo iyoonay wanaag diinka ilaahay unu ina iska kaalmayano ina iskuwalaaleenna haka dhowaada sanelna gabro mayna dardaarameeyaha inioonay dhata dhuugsatan adduunyaadayna qobsatan idooyina dadnagatan bacda idoogayna diinkiin qobsatan walaayadii islaamka garab nagatan aagade saabtan buskudka dubtan an aajisna intii jihaadka bajara intiisin an aajisna siin kala dardaarmaan insha allah ini walbara tan islaamkana garman naga tan awlaadigna loogdan meeridan hartigiigna waxyaabihii olay tooy isin haga siin kaleey i wala isin kala tin isin fahantan insha allah taasa siin dardaarmaan may warkay ka koobay iyo kamay siin faday bilaanti reeriyo ko ma hadkan oon tu kufurun kadiisin an aajisna lanki ha heleeli allu waafaji ilaahay ma hadiyo lanki an heleelne oo hatamo ugna kooyo sidoo hore baan sheegnay machadka khadiija binti khuweylad ee soo saara gabdhaha daaciyaadka ayaa faraacyo badan ku leh wilaayada islaamiga ah ee bokool waxaana wax ku bartaa boqolaal arday oo haween ah مدانا مينك قالوا لي مولاق يمانا يسد مسقمين مينك كبدا من الشيخشدة هنا مسلم نمذات مجاهدين مرتدين تي مراكا من ملقس يما مذهب كلمة سكنتون شينان ما مسلم مولاق مجاهدين تكمانا يسد ما ما يكريت
xaflad ballaaran oo lagu soo bandhigay dufcadii labaad arday ka qalinjabisay rawdada alakmal ayaa lagu qabtay deegaanka barbaara ee hoosta degmada qasax dheere ee wilaayada baay warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoohaya walaalkan bashiir muxidiin abu ayman
madarasada tacliimiga ah ee laagmal waa madaraso hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee baay kana furan deegaanka barbaare degmada qansax dheere ee wilaayadan waana madaraso ay wax ku bartaan boqolaal arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho alagmal qaybta rawdada oo ay wax ku bartaan da'yarta waxaa dhidibada loo taagay bilowgii sanadkii kun afar boqol shan iyo afartankii hijri waxaana wax ku barta ardayda da'da yar ee deegaanka barbaare kuwaasoo dhigta labada gelin ee maalinkii muddo laba sano oo hadda laga joogo markii la furay rawdada al agmal waxaa ka qalinjibiyey ilaa iyo laba dufco oo isugu jira wiilal iyo gabdho ka soo gudbay marxaladda akhriska iyo qoraalka dhowaan waxaan ka qayb galay xaflad heerkeedu sareeyo islamarkaanay ku qalinjibinayeen dufcadii labaad ardayda rawdada agmal ee deegaanka barbaare taasoo lagu qabtay masjidka jaamaca waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gabar daayar oo qayb ka ahayd ardaydii ka qalinjibinaysay dufcadii labaad ee rodada agmal ayaa goobta xafladda ka soo jeedisay kelimad cajiib ah oo saameyn ku reebtay dhammaan ka soo qaybgalayaasha ونقدم أيضا من هنا جزيل الشكر إلى مكتب التطور والزيادة مكتب العلم والتنمية مكتب ألق فيك وصفا مواتيا أيها المكتب الذي ساهم في رفع الجهل عن كثير من أمتنا الإسلامية الصومالية من مهدها arrinta xusida mudan ee ah in la bayaaniyo ayaa ahayd in bandhigga ardayda ay su-aalaha qaar ay weydiinayeen dadkii daawanayay ama waalidiinta waxaana taas ay bannaan ka keentay dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayadan uu geliyey jiil ka soo koraya ee wax ka barta madarasada alagmal man yurid illaahu man yuridi yuridi yuridillaahu allaahu yuridillaahu bihi yuridillaahu bihi khayran khayran maasha allah maasha allah maasha allah
mayba aralahaay arrintan arran runtii faraxow waan arran mucjiso ah arran runtii mayda ku kuyaabidi runtii ka qayb galay xaqiiqatan may awlaadyar yaro lix sana iyo may waahaan dhehayto may waahaan todoba sana dhehayto xaqiiqatan may waahaan waxyaalaha khuduud iyo qoraayaan khadka caalamiga ah marka mase adduunka dili marka may waa hataa may waa liin qoro korna bar macallimiinta qaar hataa intiin qoro kor lagu yaabo runtii may leenahan runtii may waa hankan bulsho ahaan degmada kolley guud ahaan bulshada ka nool aad baan ka faraxsan runtii maktabka tarbiyada ee may waa horumarka iyo barnaamijka runtii uu sugata laabsaday kan maamulka insha allahu tacaala may leenaha guud ahaan barnaamijkaas in la hormariyo ardaydaasna insha allahu tacaala meelaada rogan hor laysii kuwado eedaan ka mahadsantiin bacdallahi tabaaraka wa tacaala qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka iyo waalidiinta ayaa aad u soo dhoweeyey mashruucan lagu horumarinayo jiilka da'da yar iyo sida loo baray akhriska iyo qoraalka ciyaal yaryar oo aaday aa koy bangare korna yaa kalaamka ilaahayna ka hadla qur-aan akhriyahayd xadiisna akhriyahayd carabina ka hadlahayd oo ilaahayna kulunsii ilaahagay fadliiladaas iyo walaasni galin ilaahayaa ka mahadsan alxamdulilah dareenkayna eeda aan wanaagsiiye war haddaan ka qiyaasa korooba ma'e marka ilaahay ka mahadsan ilaahagii dadaalka maktabka tarbiyada tacliinta wada maxaa maktabka tarbiyada wa tacliim dadaalka biyayaadi biidi mise juhdigayaadi biidi wal horla aragayna had ma'e war il unaga aragnayna ma'e dheegninka dheegni ma'e ilaahay ka mahadsan marka ma ilaah haddana ku sugaana tan ii ku wanaagsan ee ku sugahayna insha allahu ilaahay ka mahadsan alxamdulilah ugu dambeynna waxaa madasha shahaadooyin iyo hadiyada lagu guddoonsiiyey toddoba iyo labaatankii arday ee dhiganayay islamarkaana ka qalin jebiyey madarasada al agmal qaybta roodada kuwaasoo aad ugu faraxsanaa shahaadooyinka iyo agabka kala duwan ee goobta lagu guddoonsiiyey yannagana insha allahu tabaaraka watacaala ardaygan koreeye waa kule isku madlayo dhammaantioo meeri doonale haddii ilaah ogolaada sii hanshalhan maryaanan meeriyaan insha allahu maadaama dadkiyoo dhanba baasan zubayr sheekh aadam isaaq axmed nuur آدم عبدي ماهر آدم محمد إبراهيم أنسة محمود مصطفى أنسة محمود مصطفى سهل آدم منور عبد الرحمن عثمان محمد تصلين زكريا محمد تصلين زكريا محمد ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله
xafladda ayaanu ku soo dhammaatay si heer sare ah iyadoo ay aad u faraxsanaayeen dhammaan ardaydii ka qalinjebisay madarasada al agmal ee deegaanka barbaare mahadsaned bashiira warkii subaxnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh